halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha abrilna waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad idaacadda saakiyo caalamka idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hay-adaha kala duwan ee dowladda ugu baaqay inay u midoobaan dagaalka ka dhanka a meel nooga soo jeestaan al-shabaab haddaan midaysan nahay waxaan aaminsanahay inaan shabaab ka adkaanayno laakiin haddaan qaybsan nahay waa marka ay ka faa'iidaysan karaan oo ay dhibaatooyinkan aragnay oo dadka ay leynayaan qaracyada joogtada ay samaynayaan hoteeladay galayaan ee u suurtuulayso sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaalida ku nool deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo ka cabanaya dhibaatooyin ka haysta roobab muddo bil ah si xidhiidha u da'ayey oo xataa musqulihii ay ku fataheen dhulkiina go'doon ka dhigay muddo bil oo roobka noo da'aya waxaa jirtaa magaalada waxay ku dhex taallaa tog weyn oo fogweyne leyroo labdheeraya togii baa haata magaalada kusoo darsaday kutooka iskuulkii qabeed xaya intaa waxaa jirta biyo musqulaha soo dhex mareen marka waxaa jirtaa waxaa aan idaacadda oola soo xiriiray waxaa waaye gargaar baan hortayga ma baahanahay barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii shalayto la taliyayaashiisa dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga ka dalbaday inay ka fikiraan in maraykanku dib ugu biiro isku xidhka ganacsiga ay wadaagaan wadamada ku tiirsan badweynta baasifiga oo madaxweynuhu ka saaray maraykanka sanadkii hore saddex cisho uun kadib markii uu xukunka la wareegay xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka maraykanka ayaa sheegay in kulan dheer oo ay wada qaateen madaxweynaha iyo ganacsatada beeraleyda kadib uu madaxweyne trump dib uga fikirayo ku noqoshada ganacsigaasi oo ay oo xoogaysta xilligii madaxweyne obama uu taladahayay balse trump uu joojiyey maalmihii ugu horreeyey ee muddada xilkiisa senator laga soo doorto gobolka nebraska oo magaciisu yahay ben saze ayaa oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa warbaahinta u sheegay in kulankii kadib madaxweynuhu uu baaqay la taliyayaashiisa iyo mas-uuliyiinta arrimaha ganacsiga qaabilsan islamarkaana uu ku yidhi hadda ha la qaado tallaabo degdega
dalka iiraan waxaa ka jira maalinkii saddexaad debadbaxyo waaweyn magaalada isfaan oo ah magaalada saddexaad ee waddankaasi waxaa ka dhacaya bannaanbaxyo ka dhasha biyayaraan dalkaasi ka taagan muuqaal lasoo dhigay warbaahinta arrimaha bulshada dadku ay ku xiriiraan khamiistii ayaa magaaladaasi isfaan barigeeda magaalada kale ee ku taalla ee qorasqaan waxaa lagu arkeeyey dad iyagu isugu soo baxay waddooyinka sidoo kalena si nabadgelyo ah ku mudaaharaadayo muuqaal lasoo dhigay barta twitterka ayaa waxa uu muujinaya booliiska dalka iiraan oo hortaagan dad bannaanbax isaga soo baxay halkaasi
subax wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan xarunta madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu sii sagootiyayey guddoomiyihii aqalka hoose maxamed cusmaan jawaare oo toddobaadkan xilka iska casilay kadib markii muran toddobaadii qaatay uu dalka ka jiray xafladan ayay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalka iyo marti sharaf kale wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray munaasabad lagu sii sagootinayey guddoomiyihii hore ee baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari oo iska casilay xilkii u hayay golaha shacabka ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya munaasabadan oo ahayd xaflad casho sharafa ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xubno ka socday labada aqal ee baarlamanka waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay madaxweynaha soomaaliya oo uga mahad celiyey guddoomiye jawaari tanasuliddii uu sameeyey mudane jawaari waa wada ognahay waa oday soomaaliyeed khibrad aad u badan maxaan kuraa u leh dhanka dowladda xilal badanna soo qabtay wax aad u fara badanna kusoo kordhiyey institutionka baarlamaanka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo sida mas-uulinimada odaytinimada leh ee ku jirto ugu tanaasulay isagoo ilaalinaya institutionkan in wax alla waxkii dhibaato ah oo maxaan kuraa jijiid ahaa inay ku ekaatay tii hore wax ka dambeeya sida lagu yaqaano baarlamaanada adduunka maxaa kurahdaa in laisdilo in dhibaato ay dhex marto baarlamaanka uu ka ilaaliyey uuna qaatay inuu tanaasulo uuna tanaasulo baarlamaankan iyo shacabka soomaaliyeed iyo dowlad wanaag uu tanaasulo macnaheedu waxay tahay inuu magaceennii sharafkeennii ka ilaaliyey ceebta waxaan aaminsanahay ee tanaasulkaas u sameeyey oo innaba ha yaraatee wax shuruuduusan ku xidhan inuu ilaahay ugu bedelayo sumcad iyo sharaf iyo magac maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xildhibaanadii ku kala qaybsamay mooshinkii ka dhanka ahaa guddoomiye jawaari ka codsaday inay midoobaan oo ay gacmaha isqabsadaan waxaana uu tilmaamay in haddii la midoobo si dhib yar ay uga guulaysan karaan ururka al-shabaab oo dowladda dagaal kula jira madaxweynaha ayaa dhanka kale soo hadal qaaday qarax miino oo ka dhacay garoon lagu cayaarayay kubadda cagta oo ku yaalay degmada baraawe kaasoo afar dhallinyaro ahi ay ku geeriyoodeen waxaan noo balan ah xildhibaanada sharafta leh inaad mid ahaataan oo aan u wada shaqeynno qaranka soomaaliyeed oo aada la shaqaysaan xukuumadda hadday noqoto sharci dejintii iyo ansixintiiba haddaan midaysan nahay waxaan aaminsanahay inaan shabaabka adkaanayno laakiin haddaan qaybsan nahay waa marka ay ka faa'iidaysan karaan oo ay dhibaatooyinkan aragnay oo dee dadka ay leynayaan qaraxyada joogtada ay samaynayaan hoteeladay gelayaan ee u suurtoobayso laakiin haddaan midaysan nahay waan u midaysan nahay inaan dalkan dib uga xoreyno shabaab waan u midaysan nahay inaan dowladnimadayna dhisno aan u midaysan nahay inaan ciidanka dhisno waxaan aaminsanahay si dhow oo aad iyo aad u dhow inaan uga adkaamin doonno qooyinkaas horarka ah ee al-shabaab saaad ogtihiin maanta waxay qarxiyeen ciyaal dhalinyaro ah oo kubad ku cayaarayo baraawe waa ilmo yaryar ah oo aan qaan gaarin iyo waxay soo dhex dhigeen miyna soo dhex dhigeen waxay halkaas kaga dileen dhalinyarada afar dhalinyaro ah oo waxba galabsan oo iska cayaarayo marka macnaheedu waxay tahay waxaa noo yaala howl aan fududeyn iyo noo taalla gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka ahna kusimaha guddoomiyaha cabdiweli ibraahim muudey ayaa goobta ka sheegay inay dhammaatay xurgubtii siyaasadeed ee u dhexaysay baarlamanka xildhibaanaduna ayaan iminka waxba isku qabin loona baahan yahay in lagu tallaabsado sidii horay loogu sii socon lahaa waxaan leeyahay intii yaradoon soo marnay oo aan isxaxaganay waxaan filayaa inaan iska cafinay hor ha loo socdo waa mahadsantihiin saaxiib baan la wada yahay waa caadi siyaasadda dhaqankeeda iska noocaasa ma filaya marka hadda cid wax isu qabta inay jirto maxaa madaxweynaha xafladda uu noo qabtay wuxuu ugu talagalay inaan isku cafin waana ugu mahad celinayaa mahad cabdalle cawad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka ayaa guddoomiyihii hore golaha shacabka ku tilmaamay inuu yahay muwaadin wax badan u soo qabtay baarlamanka soomaaliya waxaana uu kula dardaarmay guddoomiyaha cusub ee la dooran doono muddo shan iyo toban casho gudahood inuu halkaasi ka sii wado howlaha adag ee xilligan horyaalla baarlamanka hay-adihii iyo institutionkii golaha shacabka oo ah hay-adda ugu maamul wanaagsan uguna heer sarraysa dowladda federaalka ah waxaa hoggaankiisa lagu soo dhisay innagoo dhan baa wada dhisnay laakiinse waxaa hoggaankiisa lagu soo dhisay oo sharaftaas iska leh waxa weeye walaalkeen maxamed sheekh cusmaan jawaari oo aada iyo aada ugu mahadsan cidda aanu hadda dooranno oo hadduu ilaahay yidhaahdo shan iyo toban beri xoogaha cambaign aan dhici doone marka uu dhaco kabacdi qofka aan dooranno ayaana ilaahay ka rajaynaynaa inuu barteeda kasii wado bahashu meelay halka lasoo gaadhsiiyey ay hoos uga dhici karta ma joogto runtii institution adag baa dhismay dowladnimadeenni waxa weeye hanaqaad bay hadda ku sugan tahay dhammaystir bay nooga baahan tahay kulligeen waa isku wada marxabaynaynaa aniguna kolley waxa weeye dagaalka dhinacu baan uga jire anigana halla cafiyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
washington ayaad naga dhagaysanaysaan robab lixaad leh oo dhowr toddobaad oo xiriir ah ka da-aya dalka waqooyi bari waa deegaanada waqooyi bari ee dalka kenya ayaa xiray dhammaanba wadooyinka isu socodka gobolada deegaanadaasi qaarkood waxaana lasoo warinayaa in uu go-doon ku jiro deegaanadaasi qaarkood kadib markii ay togag waaweyn kusoo fataheen waxaana jira xaalad caafimaad darro iyo cunno yari oo aada u baahday haddaba cabdi xalane hire oo ka tirsan odayaasha tuulada tokojoro ayaa lasoo xiriiray wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya maxamed faarax shire wuxuuna uga waramay xaalada go-doonka ah ee deegaanadaasi walaalow horta meeshan kaala soo xiriiraya waa tukajo tuulada tukajo leeyada dhismishin banaanka ka tirsan waxaan kuuga soo xiriiriyay horta waxaa jirta baa noo dhacay muddo bil uu roobka noo da-aya waxaa jirta magaalada waxay ku dhex taallaa tog weyn oo togweyne leero lagdheeraya togiba hasa magaalada kusoo jirsaday kutoka iskuulkii magaalada taxaya intaa waxaa jirta biyo musqulaha soo dhex mareen maxay tahay marka iminka roobkaasi dhibaatadeeda ku hayaan waxaa la soconaa in roobku uu ahaa waxaad sugayseen oo labadii sane lasoo dhaafay dhulkaasi roobab waysan ka dayina soomaalida waxay ku mamaadaa nimco waliba nusqaankeeda leh afarta geesba horta waan ka go-anahay kutooka kambisamaakay banaaney eeldheere inna haba yaraatee wax gaari oo soo gelaya ma jiro wadada way go-an tahay bisha ayada roobka da-ay habeenii maalinta namuus fereeyo inta ayada wax gaari oo horta socday ma jiro marka waxaa jirtaa waxa idaacadda oola soo xiriiray waxaa waaye gargaar baa horta yaan u baahanahay saadki ka waran marka saadki midan ka go-ay cunayariba meesha ka jirto maxay tahay waxa gaarka is leedahay hadda culays dadkii deegaanka hadda aad igala soo hadlayso waa ay ku haysaa duunyada roobbaa u dhaco ilaahay baa horta daaq u bixiya laakiin dadka xaggiisa wax inna horta gargaar oo haystaan horta ma jiro cuntadii horta way ka dhamaatay kii dukaan haystay wax horta gaari unbaa wax u keeni jiraya wax u keeni magaalada saad sheegtay in toog baa nagu soo nagu soo furmay ayaa tiri marka ka waran guryihii iyo deegaankii seed u degantihiin hadda ood biyihii ugu dhex nooshihiin guryaha qaarkood horta biyaha wayba wayba dugiyeenba wayba la tageen gebi ahaanba horta way la tageen dadka qaarkii meelo korey horta yay iska maaragtay yay yay baryaan oo iskuulka iyo meelahaas oo koroo tuur ah iyo aad bay maaragtay horta yay yay ugu baahan yihiin gargaar yay ugu baahan yihiin dadka qaarkii wax in haba yaratay guryaha ku jiraanba mala marka musqulihiibaa horta soo jabeen oo togi markuu soo jabsaday musqulihiibaa horta biyihii yay soo dhex mareen musqulihii qaarkood horta way dimeen biyihii horta iyo wasaqayo dhex dhex socotaa iyo maaragtay xaalkii ku jira waa waa tahay haddii marka aada bad xiran tihiin oo afarta gees aad ka xiran tihiin cid idin soo gurmatay oo ilaa iyo iminka idin imaatay ma jirta noocay doonta waa ku imaatee inna haba yaraatee ma jirto inna haba yaraatee horta lug laguma soo geli karo gaari horta gaari dawladeed oo xoog badan oo jika imog horta gaari shacab hortiisa ma jirto sidee baa marka kula tahay in dadkaas deegaankaasi degan jiidaasi tokojo ilaa macalimi tokojo ilaa ceeldheere ilaa iyo banaaney ilaa iyo kambisamarket ka hadlayso dadka degan qaabkee baa lagu soo gaari karaabay kula tahay oo adeeg loogu fidin karaa gargaara waxaa lagu soo gaari karaa diyaarado oo maaragtay erka in wax looga soo ka mariyo hawada oo diyaarad lagu soo galo gaari dawladeed oo jikay oo xoog badan oo gaarida yareere laa gurisaad uma gaari kale horta soo geli kara warkiisa maba jiro haddii ay dhici weydo marka maxaa imaanayay kula tahay oo adiga kuu muuqda maadaama aad kamid taho odayaasha deegaankaasi haddii gargaar la waayo ilaahay macbuudkaadahay dee dadkan horta yaa garan marka ayada waxay ku saabsan yihiin laakiin dhibaato waa midda horta maaragtay way sii kordhi
kaasi waxa uu ahaa cabdi xalane hire oo ka tirsan odayaasha tuulada tokojo oo iyada hoos timaada deegaanada waqooyi bari ee dalka kenya waryaheena maxamed faarax shire ayuuna qadka telefoonka ugu waramayay
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington safiirka ruushka u jooga qaramada midoobey ayaa khamiistii shalay ahayd u soo jeediyey maraykanka iyo xulafadiisu inay ka fiirsadaan weerar militari oo ka dhana dalka syriya isagoo sheegay in ujeedadiisu tahay in laga baaqsado dagaal warkan waxaa qaramada midoobey ka soo dirtay wariyaha v o e da margaret basheer sahraa cabdi axmed ayaana inoo soo koobaysa xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa si hoose u kulmay si ay uga wada xaajoodaan xiisadda si laba lixaadsanayso ee argoosiga milatariga iyo hadallada kulkulul ee hawada laysu marinaya ka dhashay kadib markii maraykanka britain iyo faransiiska ay ku eedeeyeen madaxweynaha dalka suuriya bishaar al asad in ciidamadiisa ay ka dambeeyeen wax looga shakisan yahay inuu yahay gaaska koloriinka ah oo ka dhacay abriil toddobadeedii deegaano hoos yimaada duuma iyo bariga quuta oo ay mucaaradku maamulaan halkaasi oo lagu duqeeyey weerarkaasi waxaa ku dhintay ilaa iyo afartan qof waxaana sidoo kaleeto ku dhaawacmay oo la jiraday boqolaal dad ah dimashik waxay iska fogeysay isticmaalkeeda hubka kimikaaliska fasili nebenzia oo ah ergeyga gaarka ah ee u jooga ruushka qaramada midoobey ayaa u sheegay warbaahinta khamiistii shalay ahayd in wixii ka dambeeyey siyaasadda ku qotonta daandaansiga iyo argoosiga ay hogaaminayaan saddex waddan ay yihiin kuwa liddi ku ah ayuu yidhi xeerarka qaramada midoobey khatarna ku ah amniga iyo nabadgelyada caalamka waxa noogu muhiimsan waxay tahay inaan ka hortagno dagaal waxaa la weydiiyey haddii uu ka wado dagaalkaasi inuu dhex marayo ruushka iyo maraykanka wuxuuna ku jawaabay suurtagalnimadaasi meesha kama saarayno nasiib darro maxaa yeelay waxaan aragnay fariimaha ka imaanaya washington waxayna ahaayeen kuwo daandaansiya oo cara ay ka muuqato nebenzia ayaa waxa uu sheegay in moscow ay aad uga walaacsan tahay khatarta sii kordhaysa ee ka jirta suuriya gudaheeda waxaan rajaynayaa inaysan fikrad ka soo noqosho a lahayn iyada oo maraykanka iyo xulufadiisa ay rabaan tallaabo milatari oo ka dhan ah waddan madax bannaan inay ka geystaan dalka ruushiya milatarigiisa ayaa ku sugan suuriya halkaasi oo ay ka caawinayaan ciidamada dowladda ee bishaar al asad ee milatariga madaxweynaha dalka maraykanka donald trumpna wuxuu sheegay in maraykanka jawaabtiisa ku aadan weerarkii adeegsiga hubka kimikaaliska uu noqon doono mid soo degdegto dhowaan arbacadiina wuxuu ka digay in gantaal uu ku ridi doono waddanka suuriya warbixintii wariyaha v o e da margaret basheer waxay noo soo koobaysay sahre cabdi axmed halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o e washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka jacfar kuukay ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaan ku soo qaadaynaa xiisadda ka soo cusboonaatay dalka suuriya toddobaadkan waxaa magaalada duume ee duleedka dimashik la sheegay inuu ka dhacay weerar loo adeegsaday hub kiimika maraykanka ayaa arrintaasi jawaab kulul oo afka ah ka bixiyey madaxweyne trump waxa uu sheegay inay jawaab degdega ka bixinayaan isagoo mas-uuliyadda dhacdadaasina ruushka dusha kaga tuuray saara hakabi sandres afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee weerarada kiimikada ah ee suuriya ka dhaca uu ruushku leeyahay
waxaan rumaysannahay in madaxweynuhu u caddeeyey mowqifkiisa arrintan ku aadan ruushku waxay xaqiijiyeen in qayb ahaan arrintan mas-uul ka yihiin waxa ay horay u ballan qaadeen in aan gudaha suuriya mar kale lagu adeegsan doonin hubka kiimikada wayna ku guuldaraysteen waxa ay suuriya garab ku siiyeen in ay hoosheeda sii wadato ayaga oo fiitow u adeegsaday lix qaraar oo kala duwan oo qaramada midoobay ee saari lahayd waana hubanti inay dhabarka u ridanayaan qayb ahaan mas-uuliyadda arrintan waxayna xaqiijiyeen in ay kaalin aan wanaagsanayn ku leeyihiin howshan saara waxa ay xustay in maraykanku aanu ilaa iyo hadda go'aan kama dambaysa qaadan
waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan haysanno dhowr khiyaar doorashooyinkaasina weli miiska ayay noo saaran yihiin ilaa iyo haatan lama qaadan go'aan kama dambays ah
dhinaca kalena wasiirka difaaca maraykanka jim mares ayaa isagoo ku sugan dalka holand ka dhawaajiyey in waddankiisu uu diyaar u yahay inuu tallaabo militari qaado
waxaan weli qiimaynaynaa xogtaannu ka helayno sirdoonkeenna iyo kuwa bahwadaagteenna welina waannu ku howlannahay arrintaasi waxaan diyaar u nahay inaannu qaadanno tallaabooyin militari haddii ay munaasib yihiin hadba sida uu madaxweynuhu u go'aamiyo
ruushka ayaa iyaguna ka jawaabay cagajuglaynta uu trump twitter ka mariyey iyagoo dhankoodana ku soo warceliyey in gantaaladoodu ay argagixisada ku wajahan yihiin iyadoo loo arkay inuu maraykanka kala jeedo aadan sheekh xasan xuseen ashari oo ku sugan dalka norway kana faallooda arrimaha dunida muslimka ayaa tilmaamaya waxa hanjabaadahaasi laga dheehan karo hadaladani waxay u muuqdaan marka hore maraykanka inuu ka xanaaqsan yahay ama inta ugu fara badan dulqaadkiisa uu dhammaaday nidaamka ka taliya ama ka arrimiya ee dalkan suuriya ee hogaaminayo madaxweynaha bashaar al asad marar badan ayaa waxaa looga digay inay adeegsadaan hubkan kiimikada ah waa markii saddexaad uu adeegsanayo marka fariinta uu maraykanka dirayo macnaheedu waxay ka dhigan tahay dulqaadkeena halkaas ayuu ku egyahay mana aqbali karno hub oo dunida dhan ay isku raacday ama ama ama ama international lowga uu mamnuuc ku yahay in la adeegsado in maalin walba uu nidaamkaasi adeegsado iyadoo maraykanka iyo dowlado fara badan oo reer galbeedka ahna arrintaasi ay u arkaan dhaawac inay ku tahay ilbaxnimada guud ee dunida caalamka in caruur iyo dad masaakiinah lagu dilo hub noocaas oo kale ah wayahay laakiin sidaan la soconnaa nidaamkaasi e garbo waaweyn buu leeyahay oo uu ku duulaa oo heerkanba soo gaarsiiyey waa ruushka oo kow ah iyo iiraan oo laba ah arrintan haddii maraykanku uu yidhaahdo arrintaas faragelin baan ku samaynayaa sidee isku qabanaysaa ee bashaar al asadna ay garbaha ka taagan yihiin ruushka iyo iiraan arrintaasi waa arrin meesha ku jirto gaar ahaan marka la yidhaahdo dowlad weyn dowladaha fara badan ee nidaamka hadda garab taagan waxaa ka mid ah dowladda weyn ee ruushka oo iyada xoog badan isugu geysay in ay difaacdo nidaamkaasi ay la shaqayso hadda xoogga iyo awoodda uu ku faanayo inta badanna uu yahay awoodda ugu fara badan ee kaga ay siisay dowladda ruushka saasi darteed maraykanku in badan waxa uu ka fogaanayo xulafadiisa reer galbeedkaba inay dagaal toos ah la galaan dalkan ruushka gaar ahaan dhulka suuriya ay si toosa ugula dagaalamaan aada bay isaga ilaalinayeen saasi darteed waxay ku dadaalayeen in uu ahaado halku-dhagga guud ee ka dhexeeya iyaga iyo ruushkaba inuu ahaado wada shaqayn guud in la sameeyo in si wada jir ah loola dagaalamo argagixisada wixii intaasi kasoo harana in loo daayo wada xaajood siyaasadeed oo labada dhinac dhex mari kara oo ugu dambeyntiina labada dhinac waxay raalli kaga yihiin ee kusoo idlaan karaa hase ahaatee ruushka hadda waxa uu ku dhaaranayaa in uusan aqbalaynin faragelin military oo ay sameeyaan reer galbeedka nooc walba doontaba ha ahaatee in ay arrintaasi aada uga soo horjeedaan bay caddeeyeen tasriixaadka mas-uuliyiinta waaweyn ee kala gedsanay reer ruush ay bixinayaan hase ahaatee maraykanku waxaad moodaa hadda in uu sabirkiisa dhammaaday isaga iyo xulafadiisana ay diyaar u yihiin ama la gaaray timekii ay islahaayeen wuxuu waxa ay mudan tahay in tilaabo la qaado gaar ahaan mid military ah arrintu sida muuqata middi middi ku taag bay taagan tahay maraykankana waa kan cagajuglaynaya ruushkana waa kaa leh carha loo soo dhowaado ma dhici kartaa marka in labadaasi quwadood ee waaweyn ay isku dhacaan weliba gudaha waddanka suuriya khilaafka u dhexeeyey labada labada dowladood maraykanka iyo ruushka in badan waxay isku dayayeen inay ku xaliyaan wadaxaajood iyo qaabab kale hase ahaatee maraykanku waa laga yaabaa inuu tilaabo ka qaado nidaamka hadda ka taliya ee dalkan suuriya ama dimashik tilaabadaas laakiin waxay noqon kartaa mid aada u kooban oo markaasi lagu idbinayo ama loo sheegayo in aan mar dambe laga ogolaynin inuu adeegsado hubkan mamnuuc ah ee ama sarin gaaska wax loo yaqaano ruushka ilaa xad waxa ay ku booteynayaan ama ay ku cagijuglaynayaan in ay in ay difaaci doonaan nidaamka ay u hagarbaxeen oo si daacad ah ay ula shaqeeyeen laakiin ilaa inteebay ay la dagaali karaan dowlad sida maraykanka ah oo ay garab taagan yihiin xulafo aada u xoog badan oo reer galbeedka ah taasi su-aal fara badan ayaa ka taagan laakiin ugu dambeyntii wadaxaajoodkana dhinac ay ka socon doonaan tilaabooyin kooban oo lagu oo laga qaato nidaamka iyo meelo koobanna siday ila tahay aad bay u dhici kartaa maraykankuna tilaabooyin noocaasa horena ugu dhiiraday iminkana aad buu go-aan go-aan noocaasa ugu adag yahay inuu ku dhiirado dowladaha waaweyn ee gobolka ku yaala ee ruushka ay isku dhinaca yihiin turkiga baa ka mid a haddii la yidhaahdo way adag tahay in militari ahaan ruushka iyo maraykanku ay isku dhacaan maxaa kale oo xala oo furan wax xal ah oo hadda dhow ma muuqdo oo arrintaasi ku saabsan laakiin waxaa laga yaabaa sida aan eh, horeba uga dhawaajiyey ama aan u sheegay in maraykanka laga yaabo inuu ku dhiirado in uu duqeeyo ma- goobo mucayan ah oo markaasi ku tuhunsan yahay hubka caynkaasi ah Eh, ruushkana markaas waxaa dhici karta inay ka indhalaabaan ama wadahadal ay la furaan maraykanka in arrintaasi ay joojiyaan Eh, taasi noocan ma waxay ay- ay baacinaysaa ama ama ama laga yaabaa inay xoogaa eh, cabsi ku abuurto argagax eh, nidaamka halkaas ka taliya oo marar badan ku dhiirada inuu inuu adeegsado ee hubkan kiimikada ah taasi marka waxay u adeegaysaa xal ilaa xalka dhow ayuu adeegaysaa laakiin xalka fog ee run ahaantii waxaan ka ahayn wada xaajood siyaasadeed oo labada dhinaca u furan ma jiro sidaan aaminsanahay
barnaamijkii amuuraha islaamkana waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jacfar kukay aad ayuu u mahadsan yahay markana kusoo dhowaada codka baxsan ee khadra daahir ciga iyo heeska u shamaad u qaban
codkaasi macaan ee khadra daahir cige ayaannu idinku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno waa sahraa ciidla nuur iyo sahraa cabdi axmed iyo bashiir abikar oo iyo dhammaan asxaabta v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo